golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo maanta magaalada muqdisho ku yeeshay kala fadhigooda shanaad kulankiisa koob iyo labaatanaad ayaa ansixiyey sharciga xeerka shaqada soomaaliyeed kulankan ayaa waxaana shir guddoomiyey guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi oo u weeliyo guddoomiye ku-xigeenka labaad cabdulaahi cali xirsi xildhibaan yuusuf maxamed aadan wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa sheegay in sharcigan oo wax badan ka badali doono nidaamka shaqo ee dalka isagoona u mahad celiyey golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya sharcigan uusan la jaan qaadi karin xeerarka iyo shaqada shuruucda shaqada oo adduunka ku soo kortay saas daraaddeed ayaa keentay in wasaaradda shaqada iyo dhammaan ogaalayda wasaaradda shaqada ay isku mashquuliyaan sidii heerkan lagu samayn lahaa reform si uu la jaanqaado xaaladaan la noolnahay saad ka warqabtiin sharcigan wuxuu yaalay ama wasaarad ay waday for almost ten years toban sano ayaa waxaa lagu waday reform iyo isbeddel maanta wuxuu soo gaaray heer aad maanta ku ansixisaan aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin ka wasaarad ahaan waxaan dareenaa markaan aragnay sharcigan maanta aas waxaan dareemaynaa inaan nahay dad oo aana wasaarada ugu macno weyn aan dareenaa ilaan markaad fiirisid shuruucda wasaaradda ay ku istaagtanayd waxay ahayn shuruuc la sameeyey waxaadna garan kartiin maala baahida iyo maala iyo khilaafaadka shaqada meelaha qaar maba geli karnaba ilaan waxaa la rabaa markaad khilaafaad gelayso waxaa la rabaa artikolla ama sharciyad aa la rabaa loo tirsado soo waxay keenaya marar qaar inaan noqonna maala aan ku hadlana qaab maala oo odaytanima aan ku hadlano sidaas daraaddeed wasaaradda shaqada arrimaha bulshada maanta waxay leedahay ilko ay wax ku qabata waxna ku sixi karta waxaana aaminsannahay inaan wax badan aan wax ka bedeli doon ilahay duraal ka noqdo sanatarada sharafta leh guddoonka aqalka sare waxaan si gaara mar kale aan u mahadnaqaamahla ee guddahoosaadka arrimaha bulshada ee aqalka sare oo runtii kaalin weyn ka qaatay sidii sharcigan meelaha qaar aan ka ilduufnay ama aqoonteena aysan u saamixi weysta inaan saxno aad saxdeen aadaan ugu mahadnaqaynaa waxay tusinayay maala inaad tihiin maala dad u heelan inay wax badan saxaan taasaana keenaysa maala inaan nahay maala aan idin siina maalin dheeriya saad maala sharcigiina aa u qaataan waajibaadkiina dastuuriga runtii ka wasaarad ahaan sharcigan saad ka warda faa'iidooyin badan uu leeyahay wuxuu dhisi doonaa maala guddiga sare ee shaqada federaalka kaasoo oo la dhigma guddiga maala shaqaalaha rayidka oo aan aaminsannahay wax badan ay qaldi yihiin hadda kadib waxaan awood u leenahay inaan wax badan aan saxno mudane godoomi guddoonka aqalka sare iyo dhammaan sanatarada sharafta leh xeerka shaqada soomaaliyeed ee maanta ansixiyeen golaha aqalka sare ayaa door muhiima ka qaadan doona nidaaminta shaqooyinka dalka